waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
asalaamu calaykum waxmatulla barakaatu xasan waa maxsantahay ramadaan mubaarak adig iyo dhegeystayaasha qiimaha le waxaan leeyahay labaad ramadaan mubaarak xasanoo arrintan covid nineteen vaccinationkiisa waa mid taf ah sababtoo ah cudurkan wuxuu ku dhacay hadda dadkii lacagta lahaa ama dadkii cadaanka ahaa ama wadamada hore u maray ma aha cudur ku dhacay africa keliya marka taas baa ka dhigaysa inuu noqdo very tough oo very competitive ah ilaa hadda dhowr wadan baa tijaabo ku jiro oo arrinta baaritaan ku maqan sida faransiiska jarmalka maraykanka australia xataa qolo fadhiso dowladda ay lacag siisay oo brisbane salka dhilgoodu yahay ayaa ku maqan marka challenge waa jira meel walba marka waa ciddii markaa badisaa teeda kale arrintan ah coronaviruska vaccinationkiisa waxyaabo badan aysan dadku caadiga ogeyn baa ku lifaaqan oo ah qofku markuu dhexgasho baddaas waa bad halis ah oo macnaha sababtu waxay tahay waa wadan kale lacagta leh unbaa ka faa'iidaya sababtoo meesha waxaa ku jiro wadamadii horu maray oo cudurkii taabtay waxaa ku jira kambaniyaashii soo saari jiray tallaalada oo lacag ka samayn jiray boqol kiiba shan benefit ka heli jiray intaba way ku jiraan marka waxaa la isku hayaa yaa qaadanaya yaa la siinaya iyo yaa maamulaya hadduu talaalka soo baxo qolomaa ku hormareysa oo la siin doonaan talaalkooda tusaale waxaa kugu filan w h o lacagta ugu badan waxay ka heshaa maraykanka maalin dhexaasa marka ninkii w h o madaxda ahaa uu ku qabsaday maraykanka qaabkii u maamulaan ama u xakameeyeen covid nineteen wuxuu ku dhicwaali ogaa lacagta laga goostay marka ma kula tahay in haddii w h o lacag laysii fankaas ee kusoo saarta ama lagu soo saaro covid nineteen vaccinationkiisa in maraykanka ladhehi la dhihi karo one third qaado kulima qaatuu rabaa marka waxaa bilaaban doona tartan ah waxa la yihahda vaccine nationalism oo ah qof wal inuu dhaho dalkeyga aan ka bilaabo horta xasiista horaan lacagta lacagta anaa bixiyey waa inaan ka faa'iidaa iyo waxaa garab socda kambaniyaashii oo dhahaya lacag baan gelinay waa inaan ka faa'iidna lacagtaas taa marka haddana waxaa daba socda oo ah talaalka sidiisaba xasan wuxuu soo maraa borsheys badan laabka lagu tijaabiya marka hore markuu kasoo baxa laabka waxaa lagu tijaabiya maxaan ku rahda xayawaanaadka sida jirka iyo iyo maxaan ku rahdaa bakaylaha iyo doofaarka markuu ka gudbo heerkaas da waxaa loo gudbayaa in lagu tijaabiyo dadka aadanaha marka nasiib daro dadka aadanaha oo target ku ah oo marwal lagu tijaabiyo waa dadka ka imaan wadamada oo waxba haysan fakriga sida africa oo kale marka waxay noqonaysaa marka in talaaki laba qaado africa la geeyo oo lagu tijaabiyo africa waan garan karnaa africa xaaladeeda nolosha ku jirta iyo dowladaha africa dhisan iyo corruptionka ka jira marka waxaa ku filan in madaxweynaha ama wadankaas jooga ama dowladdaas in lacag la siiyo ee u fasaxday in dadkeeda la siiyo talaaq lagu tijaabiyo waxaan maanta maqlayay cambany ka socda faransiiska inay tageen wadankan africa inuu ahaan filia geni ee iska tageen meel tuulo ah arday iskuul dhigata u tageen talaalkii ku bilaabeen iska dhufteen labaa dhimata carruurtaa maqle dadna waa xanuunsiin qaarkood macnaa waxa ka ceshanaya ma laha marka hadda waxay noqonaysaa marka waxaa soo baxaan marka yaa xa yaa xakameynaya yaa ogolaanaya in la maamulo sida sharcigu qabo moral and ethically waa inay w h o ee arrintan maamushaa oo ay adduunka si si u qaybeysaa ma dhaceyso waxaa imaanaysa in w h o laga xoog badiyo sababtoo ah waxaa meeshita hadda ninkii xoog lahaa geedka xabad ka goosta aan lacagta bixiy anaa faa'iido qaadanaya anaan dadkii siisanaya marka waa very challenge mana filayo in tallaalkan covid nineteen hadduu soo baxo within eighteen months twelve to eighteen months in wadamada soo koriyay sida africa oo kale ah inay heli doonaan in la siiyo tallaalkan kuwa waxaa qaadan doono wadamada hore u maray oo lacagta leh taa waxaa daliil kuwa ah ebola wuxuu ka dhacay africa ilaa wuxuu dilay labaiy toban kun oo qof welima maqashay ebola waxuu hadla u kambeynaya talaalkiisa in la sameeyo ama africa lagey ma jirto marka waa cudurku hadba ciddii dilaayo iyo ciddi lacagta leh waa gartay marka haddii tallaalkaas covid nneteen aan ka soo tagno tallaalka caadiga ah oo ama hargebka looga hortago hadda covid nineteenka inta lagu jiro dadka ma lagu dhiirigelinayaa inay tallaalkaas qaataan aada iyo aada xasan weliba waan ugu baaqaya ummadda soomaaliya ee degan australia in ay ka faa'iidaystaan fursadda ilaahay siiyey qaaliga ah oo ah fursad aan adduunka kale oolin xataa wadamada hore umar wasanka ma qabaan fursadda dadka australianku ay qabaan ama ku nool sababtaa talaalku waa free from six months cunuga jiro ilaa ilmaha jiro labiyo toban sano hadduu berito galaya saddex iyo toban sano maanta free buu yahay iyo dadka qaba cudurada chronica sida diabetiska ama qaba kansarka iyo dadka da-da from sixty five years of age dadka jira xaq booyle waa free waana latest kan la siinayo waa kii hadda soo baxay sanadka soo isbedelaa baala talaalada marka muxuu anfacayaa marka waa influencer ka hadda socda ma aha covid nineteen kiisa waa influencer sababta xilligii waxaa la gelaya influencadaheed marka waxaan ugu furan laba ag dagaal mid influencer ah iyo mid covid nineteen ah marka haddii midka mid kamid aagaga kuu furan dagaalka aad u heshid difaac way fiicantaha iska talaashid si aad hadha ula tacaashid covid nineteenka waxaa imaan karta inuu kusoo dulsoo kusoo jilciyo ama sayid ku saaro influencer caadiga ahaa kadib difaaca jirku waa soo dhacaya haddana waxaa soo gelaya covid nineteenka ku imaanaya marka waxaa fiican qofka inuu qaato tallaalka ah kan influenceaha oo freega ah haddii xataa lacagiga qaal maha waa fifteen dollars twenty dollars anigu waxaan dhihi lahaa qof kastoo soomaali ah oo degan australia please ha qaato tallaalka influenceaha sababtoa boqolkiiba toddobaatan ujaraan wuxuu kaa difaacaya inaad geshid cisbitaal aada u geshid duray xun ama hergeys ka fudud wuxuu ka anfacayaa inaad u heshid at least inaad la tacaali kartid coronavirus keligiisa
waa gartay hore waxaa u tiri doctore xubnaha difaaca jirka soomaalidu xoogaa waa uu ka liitaa marka loo eego dadyowga kale sax markaan leeyahay difaaca jirka oo ka liitaa waxay tahay qofka aadanaha ilaahay wuxuu ku beeray organis iyo dhiigag jirkiis ku jira oo askar ah oo diyaar u ah wixii soo gala jirkiisa in la dagaalamo marka waxay isugu jiraan dhacaano jirka sameeyo waxay isugu jiraan organa jirka jirka ku jira waxaa kaloo kamid ah dhuuxa qof baniaadamku leeyahay oo soo saara dhiiga marka unugyada cadcad ee dhiiga wises count waxay ka mid yihiin xubnaha ilaahay u deeqa qofka aadanaha ah oo difaaca jirkiisu wax ka qabta dadka soomaalida intooda badan intaana ogahay oon dhakhtar ay xusuusto wises count-kooda inta badan uu hooseeya ilaa hadda waxa dhihi kara sababtaas ma jirto la caddeyn kara laakiin already difaaca jirkiisa wuu hooseeya oo kaab wuu naga hooseeya marka haddii marka talaalka laguu kabo way fiican tahay sababtoo difaacadii baa lasoo kabay soomaali badan baa ku geeriyootay hadda yurub oo xanuunkan covid nineteen u dhimatay dalka u k sweden norway maxaad is leedahay sababtu way tahay maadaama soomaalidu aysan saa ugu badnayn marka loo barbardhiga bulshooyinka kale haddana tiro badan ay u dhimatay horta horta nolosha iyo gelid ilaah baa haya laakiin anigu waxaan is leeyahay dhibka u badan sababta ugu dhaca soomaada waa qaabkay u nooshahay iyo hab dhaqankooda waa tan maanta ka taagan muqdisho oo boqolkiiba shan leh dadku waxay qabaan coronavirus ee dhimashadu ay badan tahay marka waxa keenay waa waa system isku mid ah culture isku mid ah dhaqan isku mid ah kii xamar joogay iyo kii dibadda joogay oo taas maxaa ka mid ah in number one aynan waxba akrinin un waxna dhegaysanin number two meeshaan ka qaadan warka inuu yahay meel khaldan oo isna dhexdeen ah number three inaynan aaminsanayn ama aynan ixtiraamin awaamiirta dowladaha wadamada ku nool ay soo saaraan number four waxaa ka mid ah qaabka dhaqankeena oo inaan isbooqonno inaan systemka inaan isku dayn inaan khiyaano waxaa laga yaabaa in la dhaho dukaamanka hala xiro iyo meelaha shiishada lagu cabo waxaa dhici karta in soomaaliya ay gadaal ka furaan dadka kasoo galaan gadaal dhaankaala imaadan dadka meesha ku caba gudaha soo galaan waa dad aan waxaan u samaysanahay jecel marba inaan khilaafno wixii sharciga ahaa taasaana keenaysa marka in dadka inay noqdaan dad cudurka ayagu isqaadsiiyo ee hadhowna dhibaato badan keenta sidaas buu nabar ku badanaya marka waa gartay tan ugu dambaysa doctore dhowaan talooyin baad siisay dhakhaatiirta iyo gudiyada la dagaalamaya xanuunka coronavirus ee soomaaliya bal haddaad in yarna la qaybsata talooyinka aad siisay iyo hawsha sida ay u wadaan intaa ka og tahay xasan waa jirtaan tiimka loo magacaabay ee hadda howsha wada nin aan saxibanahay muddo soo shaqeynada madax ka ah waa doctor maxamuud maxamed cali fuuje doctor fuuje ayaa hadda howsha wada isagana toos wada xidhina oon arrinta kala socda talooyin waan siiyey oo qoraal ah u gudbiyey meel walbaa dhigay waana siiyey guddigaas talooyinka aan siiyey waxaa kamid ah waxaan xisaabtamay oon ku xisaabtamay cudurka meesha u yaala iyo awoodda aan haysano aan soomaali nahay iyo dhaqanka aan leenahay qaabku yahay iyo waxyaabaha la raba w h o ee dadka adduumada hore u maray ee u horteen cudurkan anaga uma qaban karnaa w anaa og dadkayga say yihiin xaaladooda xaalad dadkayga siduu yahay waxaan bixiyay talooyin ay ka mid yihiin marka hore yaa ah taaga groupka dadka u horeeya ee la raba in la difaaco cudurkan waa groupkee waxaan iri ku taliyay in la difaaco kow bahda caafimaadka oo frontline ku jira sababtoo ciidankaadii commandoska ahaa oo dagaal geli lahaa hadduusan hub haysanin qalab haysanin oo isgaarsiin haysanin anguri haysanin wuu kaa baaba-aya aad iskuma dhicin kartid marka ciidanka commandoska soomaaliya maanta covid nineteen waa bahda caafimaadka waxaan ku taliyey in qalabka caafimaadka la keenay difaaca dadka la siiyo jirkooda oo ah qalabka la xirto maaska globes la gashto qalabka in laga bilaabo la siiyo qolyaha caafimaadka ah ma dhicin waxaa dhacday in aan la siinin dad kale meelo kala mareen waxay arrintaa waxay dhalisay in qacda u horeysay wiiga u horeeyay markuu coronavirus tegay soomaaliya in kontomey dhakhaatiira oo soomaaliya joogo gaaraha muqdisho in ku dhaca cudurka coronaviruska qaar la jiifaan qaarna ay weli macnaha kasoo kabsanayaan marka taas waa talaan ku bixiyey waxaan kaloo talo ku bixiyey dadku lama xakameyn karo oo cunug qof caruur leh oo gaajahaas dowladda aysan damaanad qaadaka noloshiisa ma dhici karta guri joog sarbaasooyin sameen marka waxaan ku taliyey dadka u badan dhaqdhaqaaqa sameeya ya waa qoladeen waa qolyaha ah dadka soo barakacay oo degan meelaha bushashka ah oo u qaraab taga magaalada oo xaafadda xaafad isugu taga anigu waxaan ku taliyay in isugu taga dhammaan ganacsada soomaaliya joogta dadka lacagta ilaahaysiiya iyo dowladda iyo mucaamadada helaba in dadkaasi bishan ramadaan iyo bisha ku xigta lagu hayo guryahood cunto loo qabiy raashina ee meeshooda joogaan si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa dadka bulshada ah waxaan kaloo ku taliyey in la siiyo la xirto qof walba soomaali ah oo wadankii joogo bil ama laba gudahood inta ka dhamaanaysa hawshan inuu afka ku xirto maask maaskiga saxda ma haysano laakiin wax walba waxba dhaan waxbay dhaantaa hala samaystaan ku yidhi mari la tashay ha lagu xirto afka sanka lagu xirto si loo badbaado hala dhigaan ku yidhi meelaha suuqyada ah waxaan ku idhahdaa jirmado ama fuustooyin biyo ku jiraan oo gacmaha lagu dhaqdo waxaa maqlaya dowladda dubay waxay keenta saabuuno saabuunta hala geeyo meelaha suuqyada dadka masaajida hala geeyo waxaan kaloo ku taliyay in culimmadu ay dhegaystaan awaamiirta iyo talooyinka bahda caafimaadka marka la leeyahay masaajidka hala xiro macnaheeda ma aha in masaajidka loo bedelay kiniisad sababta loo xiray waxay tahay waa arrin caafimaad waa emergency arrintan dad baa baaba-ay waxaan hadda ogahay in fuuja iyo tiimkas ee qadiaan ka taagan yihiin in dadkii masaajidada laga xiro ama la dhaho guryaha ku tukada taraawiixda aad ba u socotaa soomaaliya waxaa socda maxaan ku rahdaa salaadii jimcaha aad ba u socdaan waa dhex maraya magaaladii dadka cudurka inta uu dilay in dowladda og tahay ama la sheegiraada ka badan baa u dhimatay inta aniga ogaa xaqiiqda aan hayo marka talooyinkaas iyo kuwo badan waan bixinay aniga iyo asxaab badan tiimka dhakhaatiirta soomaaliyeed dalka yuguda jooga marka shacabka waxaan ku boorinayaa fadlan inay maqlaan awaamirta dhakhaatiirta caafimaadka
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho